بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسنين labada bisha shanaad sanadka labaatan lix iyo toban ku soo dhowaada warka caalamka raadiyo muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud gurguurte ayaa wasaaradda shaqada ku amray in ay dhisaan sanduuq naafada qaranka si bulshada soomaaliyeed ay uga qayb qaadato ugurmashada dadka aan lixadkooda dhammayn xukuumadda soomaaliya ayaa qaybaha bulshada ka codsatay in ay ka qayb qaataan dib u dhiska xarumaha danta guud si loogu adeego shacabka soomaaliyeed maamulka gobolka banaadir ayaa ugu baaqay safaaradaha ay dawladda siisay dhulalka in ay dhistaan oo ay ka qayb qaataan dib u dhiska iyadoo ay haddii ay dhisan waayaanna dib loogu celin doono hay-adaha dawladda guddoomiyaha ururka haweenka qaranka oo howlo shaqo u joogta magaalada jowhar ayaa kulan la qaadatay dhallinyarada magaalada kaasi oo loogu hadlayey horumarinta gobolka shabeellaha dhexe wararka dibaddana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka iiraan ayaa waxa uu soo dhoweeyey ku dhowaad toddoba iyo toban haween ah oo ka mid noqday baarlamaanka dalka iiraan tiladiisu gudna ay tahay laba boqol iyo sagaashan xildhibaan
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud xasan gurguurte ayaa wasaaradda shaqada ku amray in ay dhisaan sanduuqa naafada qaranka si bulshada soomaaliyeed ay uga qayb qaadato ugurmashada dadka aan lixadkooda dhammayn faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya maxamed macalin xasan waytka
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay munaasabadda kowda meey oo ah xuska maalinta shaqaalaha adduunka laguna qabtay xarunta wasaaradda ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda shaqadii shaqaalaha looga baahan yahay in markaanay bilowdo ka shaqaynta arrimaha bulshada oo ay u istaagaan sidii loo hirgelin lahaa sanduuqa naafada qaranka si shaqal abuur loogu sameeyo dadka naafada ee ku nool gudaha dalkeena soomaaliya arrinta ku saabsan naafada soomaaliyeed dadka naafada ah ee ama dagaalkii nooga naafoobay ama xanaano darre iyo muxuu ahay muxuu tallaal la'aan dabaysha u naafaysay ama sidooda kale qudrada ilaahay ee muxuu qadarta ilaahay ku naafoobay oo dadkeenna ah soomaalida ah dalkaanna waa dalkoodii dadkoodiina annagaa ah meel kale inay ay maxaan ku idhahda laga taageerahayo waa u baahannaa ciddii taageerta u mahadcelinaa laakiin waa in annaga bilownaa macaalin wasiir sanduuqa naafada qaranka soomaaliyeed in la furo oo la dhiso waaye oo dadka soomaaliyeed dal iyo dibad meeshii ay joogaanba loogu gargaarayo naafada hadday tahay shaqa u abuuris hadday tahay waxbaris hadday tahay daryeel dhinac walba leh in aan naafadeenna dusha saaranno qofna miisaankiisa ma cuslayaa la yidhi waa miisaankeennii waa inaan dusha saaranno waaye oon qaadno waaye waa inaan kafaaladooda qaadna waxooda aan qabanna marka mashruucaas macaali wasiir sanduuqaas sanduuqa naafada qaranka la yidhaahdo in la dhiso meel kastoo ay joogtana naafada hadda intii awooddeenna aan gaarsiin karno hal qof oo ka mid a haddii aan wax u qaban karno inaan u qabanno ay tahay waaye madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo khudbadiisa dhinacyo badan kaga hadlay ayaa waxa uu baaq u diray xukuumadda federaalk iyo soomaaliya gaar ahaan wasiirada aanan ku shaqayn xarumahooda inay ku daysadaan wasaaradaha dib u dhistay xarumahooda dhinaca kale haddaan usoo jeeto xukuumadda oo wasiirka warfaafintu maanta uu magaceeda uu ku hadlo wasiirada waxaan leeyahay yacni ul baa la idiin tuuray oo meel halkaasa taallo oo qof walba inuu taga la rabo maanta kabacdi waa micno darro wasaaradaha halka qol sildegan guryahoodiina magaalada magaalada ay ku yaallaan ay ku dayactir laayi'iin maanta kadib cudurdaar ma laha waan rajaynaynaa mar dhow wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda maxaan ku irahda maaliyadda iyo maxaan ku irahday wasaarado kale inaan muxuu ahay aan ayagana xarigga aan ka jari doono laakiin waana wasaarada qurxanaan noogsa laakiin kuwa weli aanay wax u bilownayn war xoog iyo xeelad adagu midaad doonto ku keene gurigiyaa lagaa rabaa oo qurxanoo sidaanoo kale u bilicsan inaad inaad keento madaxweynaha mar uu ka hadlay amniga ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ammaanku ay ku guulaysteen inay ka hortagaan qaraxyo ay maleegayeen argixisada al-shabaab lagana hortago dhalinta ay mar habaabinayaan maleeshiyaadka al-shabaab amniga dalka waa ka keennay meeshii askariga uu ku filnaay maanta waa ka keennay askartu qaybtii ay ku lahaayeen ama militari ama booliis ama nabad sugid hada dowrka ay qaadanayo bishii lasoo dhaafay afar baabuuroo rakiban oo dad soomaaliyeed oo maqaayad ku qadaynaya in hoosta inta laga dhigo lagu qarxiya la rabay ayaa ciidamadeenna amnigu ay fashileen ay qabteen miidiyaha waa ka aragteen intaas iyo in lamidoon la arki karinoo amniyaadka iyo amiirada iyo tuugga garguuranayo habeenkii saqda dhexe sagaal saac habeennimo lasoo qabanaya tiro ma laha welina way wadaan shabaab xabadda ku socota waxaa la rabaa gadaal in aan looga soo biirin wiilka rajala'aantu ay shabaab ku biirinayso inaan joojinaa loo baahan yahay nolol kale inaan tusinno wax ka wanaagsan inuu dad dilay in asiga la dilay inay jiraan inaan tusinaan u baahannahay madaxweynuhu waxauu sidoo kale ka hadlay in beesha caalamku ay gacan ka geysato sidii mashaariic horumarineed loogu hirgelin lahaa gudaha dalka oo fursado shaqo loogu abuuri lahaa dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dhammaanaya badaha caalamka maanta caalamku waxaan rabnaa inaan u sheegno si dhallinyaradeenna shabaabka uga soo noqdaan oo burcadbadeedka uga soo noqdaan oo tahriibka iyo badaha ay ku dhammaanayaan uga soo noqdaan fursad shaqaan u baahannahay waddadiioo la dhisaan u baahannahay waxaan u baahannahay kanaalkii webiga beerta waraabinaya oo dib loo dhisaan u baahannahay waxaan u baahannahay mashruucii korontada oo dib loo agaagumo koronto raqiisa oo jallaato hooyadu jallaato inta ku samaysato subaxii ay suuqa la tagtaan u baahannahay waxa aan u baahannahay waxaan u baahannahay waa waxaas maanta taasaan u baahi badannahay taas waaye waxaan u baahannahay ugu dambeyntii madaxweynaha mar uu ka hadlayay marxaladaha kala duwan ee soo martay dowladda soomaaliya ayaa sheegay in bulshada soomaaliyeed xilligan looga baahan yahay inay isku ilowdo wixii xumaan ah ee hore u soo dhacay ayna u istaagaan sidii laysu garaabi lahaa oo ay bulshada gacmaha isqabsan lahaayeen dadka soomaalida ah maanta fursaddan inaan inaan la wadaago mid waxa waaye war culayska xamaaliga ah ee culayska badan ee xanuunka badan ee dhibka badan ee miisaankiisu aad u weyn yahay ee aan ka dhaxalnay burburkii dowladnimada horta kow annagu aan iska dhigna cid naga dhigaysa ma laha aan dhigno war fiirsiga culayskaasi waa maxay waxa waaye wixii shala dhacay xumihii shala soo jiri jiray maanta inay weli jiraan in maskaxdaada ay ku qufulan tahay ay ku xidhxidhan tahay kuwii dalka ka cararay ayadoo dhibaata jirtana dibadday ku nool yihiin ayagoo weli aaminsan dalka sidii shalay markay ka soo cararayeen inuu sidii u xun yahay ayagoo weli aaminsan kuweenna dalka dhex joogee mar walba dhinac ugu cararaye mar walba dhinac u qaxayena xanuunkii shalay mar walba dhinac u qaxa ah ayaa weli nugu dambeeyaana war aan iska dhigno annagu aan isdaaweyno kow nalama daaweyn karo cirbad antibiyootigoo laysaga duro xanuunka noocaasa ma laha tiiraanya bixin waxay leedahay isu garaawshiyo isu dhowaasho maxaanku idhahdaa garabka isu raaricin isgarab qabsiyay leedahay ma laha daawo lagu duro oo looga daawooba male marka aan aan dhigna meel aan aaminno nafteenna aan aaminna dalkeenna
xukuumadda soomaaliya ayaa qaybaha bulshada waxa ay ka codsatay in ay ka qayb qaataan dib u dhiska xarumaha danta guud si loo adeeg loogu adeego shacabka soomaaliyeed wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda soomaaliya oo ku hadlaya magaca xukuumadda ayaa waxa uu sheegay in dalka uu burbursanaa in ka badan shan iyo labaatan sano haatanna loo baahan yahay shacabka iyo ganacsataduba in ay ka qayb qaataan dib u dhiska dalkooda oo aysan cid kale ku hadlaynin maadaama dad soomaaliyeed ay dhisan karaan dalkooda soomaaliyeed
inaan magaca xukuumadda ugu hambalyeeyo labada wasaaradood ee maanta halkan wasaaradahoodii madaxweynuhu xadhigga ka jaray waxaan leenahay hambalyo guulaysta sidii hore loo yidhi ummadda soomaaliyeed iyaduunbaa wax qabsan karta labaatan iyo lix sano ma jiro waddan burbursan dhammaan waddamada kale si uunbaa loo gacan qabtay waxaan dhihi karaa soomaalida waa la dayacay laakiin inaku inaynaan isdayicin sida maanta wasiiradani ay ina tuseen aan dalkeenna dhisanno wixii aan haysanno isu geysanno ayaa loo baahan yahay waxaan ammaanayaa runtii madaxweynaha hoggaankiisa oo ilaa laba kun iyo labiyo tobankii dalku uu sameeyey horumar aan la qiyaasi karin halkan waxaa laga sheegay in boqolkiiba toddobaatan shaqaalaha dawladdu koray ilaa laba kun iyo labiyo tobankii waa sharaf weyn dalku wuu dhismayaa soomaalidu way dhismaysaa soomaalidu way soo noqonaysaa ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay la ysku tashado wixii mugmugdi iyo khilaaf jiraha layska saaro dalkeenna inaku baadhisan karna hambalyo
maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu ugu baaqay safaaradaha ay dawladda siisay dhulalka in ay dhistaan oo ay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka iyadoo ay haddii ay arrintaasi safaaradaha ay u suurtogeli weyso in ay dhulalkaasi la siiyey ay dhistaanna dib loogu celin doono hay-adaha dawladda guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale ayaa waxa uu sheegay in safaaradaha dhulalka la siiyey ay u qabteen muddo shan iyo afartan casho gudahood ah loona baahan yahay in ay ka faa'iidaystaan muddadaasi loo qabtay islamarkaasna ay dhistaan
waxaan rabaa mudane madaxweyne hortaada inaan uga sheegno waxaa jira safaarado la siiyo dhul ilaa iyo iminkana aan waxba ka qaban waxaan rabnaa warqadaan u qornay afartan iyo shan cashaan u qabanna inay dayax tirtaan ama ay dhistaan dhulkii la siiyey haddayna dhisayna inaan wasaaradooda dib loogu fasaxo si ay u dayax tirtaan si magaalada quruxdeeda u soo laabato waa laga maarmaan waxaa la sheegay halkudhigo badan halkan ku yaallo waxaan aaminsanahay heestii heeday waddadii caddeed cagta saarta ee ku caraabiso inaan joogno maanta oo dalka soomaaliya oo hore u dhaqaaqay tariinka waa dhaqaaqaan leennahay ciddii gadaal uga soo dhegi leeday ciddii dhexda ka fadhiisa laheedba tariinku waa dhaqaaqay aan laga harin dalkayna aan dhisanno aan horuu soconno waxaan ognahay haddii hawsha waxaa leedhaha intay gelideeda kaa goyso guusheeda kaama goyso waxaan ogaanay haddii wax laysku tijaabiyo ama wax la bilaabo inay dhammaystir maayaan ayaan aaminsannahay taasna waxaa daliilu ee maanta meesha aan fadhino quruxda badan oo runtii aan isleeyahay ragaa u dhabar adeegay wasiirka iyo tiimkiisaba waxay muujiyeen geesinimo wayna ku guulaysteen marka waxaan leeyahay wasaaradaha kalena ha ku dhiiradaano way ku guulaysanayaan ayaan leenahay
kaasi waxa uu ahaa duqa muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale maalintii labaad ayaa shaqaalaha dawladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay shaqaalahooda waxa ay ku jiraan fasax kaas oo ay shaacisay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha kowda mey oo ku beegneed maalintii shalay ahayd ayaa waxa ay ku beegneed maalinta shaqaalaha adduunka iyadoo wasaaradda shaqaduna ay sheegtay muddo laba casho ah in shaqaalaha dawladda iyo shaqaalaha kale oo hay-adaha gaarka loo leeyahay ay fasax yihiin sannad kasta kowda mey ayaa waxaa la xusaa maalinta shaqaalaweynaha adduunka iyo maalinta shaqaalaha soomaaliyeed taas oo ay ka faa'iidaysteen shaqaaluhu fasaxaas muddada labacda casho ah magaalada boosaaso ee xarun u ah gobolka bari ayaa waxaa maanta laga hirgeliyey wejiga labaad ee mashruuc ku aadan dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso kaasi oo dhowaan lasoo gebagabayn la soo gebagabeeyey wejigiisa koowaad madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane cabdiweli maxamed cali gaas oo la hadlayay warfidiyeennada ayaa waxa uu sheegay in mashruucu uu yahay mid lagu ballaarinayo garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso oo xarun u ah dhinaca ganacsiga maamul goboleedka puntland
raxiim asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu waxaa farxad weyn ii ah inaan aqalka madaxtooyada ee boosaaso ee puntland aan kusoo dhoweeyo wafdi culus oo isugu jira madaxdii igad dowladda talyaaniga hay-adda unobis dowladda federaalka ah ayaa inoo yimid aad baan ugu faraxsanahay imaatinkooda wafdigu intaas tira la-eg waxay u yimaadeen howl runtii muddo laga waday puntland dhammaystirka mashaariicdii hore uga socotay oo aeroboortku ka mid yahay hirgelinta mashaariic cusub iyo furitaanka mashaariic hore uga hirgashay puntland gaar ahaan boosaaso oo ay hay-adahani ay maalgeliyeen wafdigu hadda iyuu noo yimid aad baan ugu faraxsanahay soo dhawaadaan leenahay ambaashatoorka iyo walaalahay maxbuub afey reiner iyo raggiisa la socda oo unibis ka socda wafdiga dowladda federaalka ah oo wasiirkii civil aviationka jangari uu isna hogaaminayo xildhibaanada saaxiibada aan nahay duloley ay ka mid yihiin waan soo dhaweynayaa dowladda talyaaniga oo hadda ambaashtarkeeda meesha unala fadhiyo inaan iyaga mahargaada u celino oo dowladana kolley wax badan baanu ka sheegi doonaa hawsha ay ka qabteen dalka ee hadda isan ugu horreynay intii muddaana ay ka wadeen dalka mararka qaarkoodna aan is leenahayba waxa puntland ka hirgala badanaaba iyaga unbay nooga yimaadaan runtii wixii wax ku oolka ahay
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya guddoomiyaha ururka haweenka qaranka oo howlo shaqa u joogta magaalada jowhar oo xarun u ah gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay kulan la qaadatay dhallinyarada magaalada kaas oo looga hadlayey horumarinta gobolka shabeellaha dhexe oo ay iminka ka socoto wadahadalka maamul u samaynta gobollada hiiraan iyo galguduud warkaasi waxaa magaalada jowhar ka soo diray abuukar maxamed bacadle ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ayaa kulamo kula qaatay gudaha magaalada jowhar dhallinyarada iyo culimaaodiinka labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe kulankooda ayay diiradda ku saareen sidii loo dardargelin lahaa shirka maamul samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo iminka ka furan yahay wejigiisa labaad gudaha magaalada jowhar ugureyntii waxaa kulanka ka hadlay cumar cali sheekh oo ku hadlay magaca ururka dhallinyarada iyo sheekh cumar shaami oo ku hadlay afka culummada waxayna ku dhiirigeliyeen ururka haweenka in ay u istaagaan sidii xaqooda ay u heli lahaayeen
diinta dadka iyo dalka u baahan haweenka waxaad ogtihiin dhibaatada jirtay waddankan yaa soo samata bixiyey raggii waaday shaqo beeleen ay meelna u dhaqaaqi waayeen yaa u shaqaynaya ubadka yaana soo barbaariyey yaa intaana soo gaarsiiyey yaa waxbarashadayna gacan ka geystay waa haweenka
aanu isbiirsanno hooyo iyo wiilkeeda baanu nahay haddaanu isbiirsanana wax badan baa qabsoomi kara hooyo iyo gabadheedii baan nahay haddaanu isbiirsanana wax badan baa qabsoomi kara madaxda soomaaliyeedna waxaan ka rajaynayaa inay ilkaaba ku fiiri doonto baaqyada ay sidadu sida dabajoogka ururada haweenka iyo dhallinyarada usoo jeedinayaan yaysan iloobin xuquuqda ay leeyihiin mar bilan bele oo ah xiriiryaha gobolada ururka haweenka qaranka ayaa sheegtay muhiimada yimaadeen gobolka shabeellaha dhexe waxayna sheegtay in ay usoo dhiciyaan haweenka labada gobol xaqooda in ay maamul goboleedka la samayn doono ka helaan waxayna tilmaantay in ay usii gudbi doonaan gobolka hiiraan waxaa isna halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeen gobolka shabeellaha dhexe dhinaca arrimaha bulshada ee horumarinta wuxuuna halkaasi ka caddeeyey ka maamul ahaan iyagu in xaqa haweenka gaar ahaan labada gobol ay miiska horey usii saareen boqolkiiba soddon oo horey loogu jideeyey cadkaas haweenku leeyahay in meel layska dhigo bulshada qaybaheeda kala gedisan inay ogaadaan ayaa barnaamijka u weyn u ahay annaga ka maamul ahaan anuu ku hadlahay magaca maamulka meel ayaan iska dhignay cadkii ay ku lahaayeen haweenka labada gobol oo ahay boqolkiiba soddon gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed batuule sheekh axmed ayaa ugu dambeyntii sheegtay bulshada ku nool labada gobol hiiraan shabeellaha dhexe inay u istaagaan sidii shirka maamul samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe u taabageli lahaa in ay dalato dowlad goboleed hiiraan iyo shabeellaha dhexe waa inay shacbigu doonaan shacbigu waa inay horseedaan shacbigu waa inay ka shaqeeyaan oo ay ugu horeeyaan waxgaradka dabadaa dhaqameedka ulmaadiinka dhallinyarada haweenka shaqaalaha iskaashatooyinka iyo guud ahaan shacbiga ku dhaqan labada gobol abuukar maxamed bacadle warbaahinta qaranka soomaaliyeed shabeellaha dhexe jawaar
urur dhallinyaro oo la magac baxay saad ayaa waxa uu sheegay inuu ka shaqaynaya arrimaha bulshada waxaana uu qorshaynayaa sida la xusay in ay xarumo waxbarasho ka hirgeliyaan deegaano hoostaga degmada balcad oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose kadib kormeer ay halkaasi ku tageen iskuulaadka uu ka mid yahay warjirow maxamed macalin xasan weydka ayaa warbixintaasi inoo haya
ururka saad oo ah urur dhallinyaraha una adeega bulshada ayaa booqasho ay ku tageen dugsiga hoose ee dhexe ee warjirow ee hoostaga degmada balacdi gobolka shabeellaha dhexe waxay halkaasi kula kulmeen maamulka dugsiga iyagoo warbixin la xiriira xaaladda iskuulka ka dhagaystay cismaan xasan juri oo ah maamulaha dugsiga waxaana uu ka sheekeeyey heerarka waxbarasho ee carruurta dugsiga dhigata iyo weli baahida ay bulshada deegaanka u qabaan helidda xarumo waxbarasho oo fara badanna raaxe maxamed axmed oo ka mid ah dadka deegaanka ismarkaana la hadashay redio muqdisho ayaa sheegtay ee iminka haystaan goob waxbarasho balse ay u baahan yihiin xarun caafimaad waxaana ay dowladda ka codsatay in xarumo caafimaad laga hirgeliyo deegaanka warjiro ee hoostaga degmada balcadda wallaahi xagga waa u baahannahay xagga caafimaadka waxaa waaye dhib weynaan ku qabnaa sidii m c h baa u baahannahay meelo umuliso islaamanka foosha la geeyo waa u baahannahay si yacni oo gargaar degdega loo helo may ma ku yaalin wax oo caafimaad leh hadda meeshaas waxaan gaarsiinaynaa oo noo gudbinaysaan insha allah hadduu ilaah yidhaah inaan u baahannahay gurmad caafimaad iyo gargaar macnaha loo qabto sida haweenka dhallaanka iyo haweenka carruurta jiran islaamaka foosho waxaa loo soo qaadaa magaalada haddii hataa laga gaari waayo baabuuraha loo soo dalbaa markaasaa qofkii oo iska xanuunsan oo waqti badan iska folinaysa baarsoos isbitaal lagama sukeeyo la keeno marka isbitaala u baahannahay m c a baa u baahannahay meel ilmaha laga daweyno waa u baahannahay ilmihii waxaan usoo qaadaa magaalada laakiin waxaa nooga muhiimsan hooyadii dhallaankina waa inaan meel u helnaa m c hadii noola awoodo oo noola heli karo intaas ayaan u baahannahay iskoolkana waxaa noo dhistay maamada maamadiina noo dhistay saas daraadeed alxamdulilah ku mahadsan tahay haddana m c h kadib harna dawladda haddii wax noo qabanaysa hay-adaha kale iyo dadka kale oo ganacsatada haddii wax noo qabanayaan inay noo sameeyaan m c h kaas
gudoomiyaha ururka saad xasan cumar cismaan oo isna la hadlay redio muqdisho ayaa sheegay in ujeedka socdaalkooda ay la xiriirto sidii ay u kuurgeli lahaayeen xaaladda waxbarasho ee ardayda wax ka dhigata iskuulka isagoo intaa ku darayn qorshahooda uu yahay inay gacan ka geystaan sidii ay gobollada dalka u gaarsiin lahaayeen xarumo waxbarasho
haddii aan kaaga sheekeeyo sabateynii maanta wuxuu ahaa kuwan aan la yeelanaynin maamulka iskuulka oo sadexi ee warjirow iskuulkaas oo ah iskuul ay maamulaan ururka somalia association for id and development sad oo ah ururkeena marka maanta waxaa u tagnay maadaama ay soo dhow yihiin xilligii imtixaanaadka inaan korneer kusoo sameyno waxbarashada halkay marayso meesha waa meel oo sida college oo kale arday fara badanaa dhigato ilaa afar boqol iyo konton arday raashinaa meesha loogu sameeyaa inaan soo booqano caafimaadkooda waxbarashadooda
wararka dibadda uu raadi muqdisho idiin hayana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dalka iiraan mudane xasan ruuxani ayaa waxa uu soo dhoweeyey baarlamaanka dalka iiraan oo boqolkiiba toddoba iyo toban haween ka dhigay baarlamaanka dalka iiraan ayaa waxa uu ka kooban yahay laba boqol iyo sagaashan xildhibaan isbeddelkan ku yimid ka qayb qaadashada haweenka in ay ka mid noqdaan baarlamaanka oo uu soo dhoweeyey madaxweyne xasan ruuxani ayaa waxa ay tahay mid aanan la arag ilaa laga soo bilaabo kun sagaal boqol sagaal iyo toddobaatankii dalka iiraan ayaa arrintani waxa ay u muuqataa caalamkuna uu u arkaan in uu yahay isbeddel weyn oo ku yimid xukuumadda dalka iiraan warkii oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaa farsamaynayey fahad cabdigaas waxaana idiin akhrinayay anigoo ah cabdulaahi kulmiye inta aan warkan mid lamid aan ku kulmayno meel kasta oo aad joogtaan maca salaama